barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaali tobanka labaiyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrban iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa sabtii bisha februarina waa lix sanadka laba kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idiin haya anigoo ah maxamed cabdi iyo jamaal axmed cusmaan
qodobada aan idin hayna waxaa ka mid ah barnaamijka aad maanta oo kale maqli jirteen madasha dhallinyarada oo maanta ku saabsan jacaylka saamayn intee leeg ayuu ku leeyahay nolosha qoyska habluhuse ma ku dhiiran karaan inay sheegtaan jacaylkooda
haddii aanan sheegan de aniga sida cilmibaadheriyo kale maan ku dalbaynay inaan sheegto waa muhiim oonu anigu jacaylka muujiyo si qof walba qalbiga biniaadamku waa weel weelna qofkii wax ku shubtanba wax kasoo shubta marka inaan ku shubto anigu oon ku horeeyo waan jecelay oon isticmaalo wax kasta hab kasta oo aan ku hanan karo qalbigiisa
dhinacii suugaanta ayaan iyaguna barnaamijka ka maqnayn
waa tahay qodobadaas iyo kuwo kaleoo ciyaarihii ay ka midka yihiin ayaan barnaamijka idinkugu haynaa marka horese waxaa ka horeynaya warkii caalamka ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa nabadilaalinta midooda afrika ee amisom ayaa maanta dib ula wareegay magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose iska horimaad kooban oo aan la sheegin khasaare inta uu la egyahay ka dhasha ayaa waxaa la tilmaamaya inuu dhex maray ciidamada huwanta ee magaalada dib ugu laabtay iyo kooxda al-shabaab shabaab ayaa shalay qabsaday magaalada marka kadib markii ay ka baxeen ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom
saraakiil ka kala socda dalalka maraykanka shiinaha afghanistan iyo bakistan ayaa la filayaa inay ku heshiiyaan qorshe lagu fududaynayo wadahadal dhex mara dowladda afghanistan iyo ururka taalibaan wadahadalka ayaa lagu wadaa inuu sabtida maanta ka dhaco magaalada islaamabad ee dalka bakistan wafdiyadan arinta wada ayaa isku dayaya inay diyaariyaan tub loo maro hanaan nabadeed oo taabagala wafdiyada ayaa eegaya wixii laga yeeli lahaa qaybo taalibaan ka tirsan oo iyagu diidan in dagaalka la joojiyo afartan dal ayaa aada isugu dayaya in ururka taalibaan ee dalka afghanistan ay ku qanciyaan inuu miiska wadahadalka dhegeystayaal afartan dal ayaa isku dayaya in ururka taalibaan ee dalka afghanistan ay ku qanciyaan inuu miiska wadahadalka yimaado duurnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington barnaamijkuna waa barnaamijkii madasha dhallinyarada jacaylku waxaa la idhaha jamaalow wuxuu saldhigu yahay nolosha qoyska aad iyo aad hase yeeshee dadka ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiya sababaha keena iyo in haweenku ay qarsadaan oo raguna ku dhiiradaan haddaynantii barnaamijkeena ku jirtay waxay lahayd wax la qarsado ma ahan waa inaan sheegtaa haddii kale sidii boodherabtu damaynaysaa waa run marka waxaa xiise leh ee marka laga sheekeynayo taarikhyahanada soomaalida markay eegayaan arrintaa waxay dhahdaan cilmi boodheri wuxuu ahaa ninkii ugu horreeyey dadka suugaanta tiriya macnaa inta dadka kale dee hadalkooda lama maqlo anigoo kale haddaan wax iska sheegay imika cidina ma garanaysa lakin haddaan su- gabay ku sheego waxaa laga yaabaa- suugaanadaad u gudbiso haa inuu raagaa laga yaabaa Aad marka iyo waxaa la dhaha cilmi boodheri wuxuu ahaa qofkii ugu horreeyey macnaha dhinaca suugaanta adeegsada ee qirta jacaylka xitaa waxaa la yidhi xilligiisii aad baa loogu maagay oo waxaa la yidhi ninkan jajilacsanee jacayl iyo ka jacaylka cabanaya iyo maxay tahay maxay tahay ha marka ee, haddiiba uu cilmi boodheri ahaa qofkii ugu horreeyey waxaan isleeyahay rag fara badan buu waddo u furay oo ku oo- dhiiraday oo ku marka dhiiraday.
dhinaca hablaha laf ahaantooda haddii la heli lahaa qof sidaas si la mid ah ma waxaad leedahay eh, dhinacooda ayaguna way ku dhiiran lahaayeen oo way geli lahaayeen waa run marka iyaga maadaama eh, suugaantoodu ay eh, ayna sida gabaygo kale u baahsanayn Mhm.
bromber waa laga yaaba haddii laga baadho in laga helo laakiin eh, maaragtay kulley sheekadan aanu kaga dhergi doonaa wariyaheenna magaalada hargeysa cabdixakiim maxamuud sharwac ayaa dood dhexdhiga qaar ka mid a ardayda wax ka barata dugsiyada ee qoyskaab oo gacan ka geysta hanaanka dhismaha qoyska warbixintan ayuuna inooga hayaa
kulanti waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii madasha dhallinyarada ee barnaamijkeenna dhalinta maanta En, dabcan waxaan ku suganahay dugsiga qoyskaab oo ka mid a dugsiyada dhowaan laga asaasay somalilan gaar ahaan magaalada hargeysa oo ah dugsi ka shaqeeya dhinaca arrimaha qoyska iyo weliba en, hanaanka loo dhiso loona kobciyo En, halkan waxaa igula sugan en, xubno dhalinyaro oo ka mid a dhalinyarada ardayda ka ah amaba wax ka barata dugsigan ee ka qaata daraasaadka amaba waxbarashada En, waxaynu ka doodi doonaa islamarkaana aan goobtanyada aan ku falanqayn doona aanu kaga wada hadli doonaa haweenka iyo weliba jacaylku si isku yihiin iyo muhiimadda uu qoyska iyo nolosha uu leeyahay En, ugu horreyn ba adoo aan haddaan xaggan midigtayda kasoo bilaabo magacaaga adoo ku bilaabaya En, haweenka iyo si isu yihiin بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ugu horreyn magacaygu waa sisiid xuseen haddaan ka hadlo mawduucan een, haweenkii jacaylku een, horta waxaa la dhahdaa inta badan dumarku way qarsadaan jacaylka oo ma sheegaan laakiin waa wax u muhiima hadday soo bandhigto een, ha noqoto inaan ahaan oo qofkan hadday u muujiso jacaylkeeda waxaan hubaa inay hanan karto Een, ta qoysahaan haddaan ka hadlo hooyadu hadday jeclaato saygeeda maaha ceeb waxay ku helaysaa xasilooni gurigeeda deganaansho een, horumar een, caruurtii iyo hu- aabbihii wixiiba inay xasilooni ku wada noolaadaan Een, inay noqdaan bulsho dadka kale iska jecel iskaga dhow waayo guri bolo- problem iyo ka jiro dhibaato een, ma noqonayo qoys dee isku faraxsan oo helaya deganaansho iyo xasilooni marka jacaylku inay gabadhu muujiso ayaa wanaagsan walow la idhahdo way qarsadaan dumarkeena waa hagaag En, adigu magacaaga ku bilaabaya En, eh, maxaa keena in haweenku qarsadaan ma adigu sama aaminsantahin haweenku qarsadaan
بسم الله الرحمن الرحيم ان magacaygu waa fartuux axmed jaamac Een, kolley haweenku jacaylka way qarsadaan boqolkiiba sagaashan baan odhan karaa inuu haweenku way qarsadaan jacaylka sababtoo ay tahay bulshada ayaa kule een, maxay ahayday ayaa ku ah caqabad caqabadda ay ku tahayna waxa weyaan ilaa maalinta ay dhalato inanta se loo leeyahay hus adigu aamo adigu inan baatay adigu sideen ha yeelin dabeetana gebigeeda waxaa laga soo dhigay inay hoosayso iyadu oo aanay inanka ga- xataa guriga kula dhashay aanay la mid ahayn dabeetana waxaan waa ceeb waxaan waa sidaasna waxaan lagama sheekeeyo guriga barbaarinta waxaa lagaaga soo bilaabaya caruurnimo dabeetna see laajirgeed baa ku kaliftay inay habluhu jacaylka qarsadaan haye En, eh, marka noloshii oo kale hadday qarsadaan maxay saameyn ku yeelanaysa dee waxay ku yeelanaysaa kulli caqabad bay ku tahay oo sida ay caqabad awalba ugu ahayd unbaa caqabad ugu tahay sababtaasina waxay kalifaysaa hablaha ay maxay hablahan dee waddankeena ku jooga ama soomaalidu waxay jecel yihiin ama inaanay laga yaabo horta gabadh haddii ay hami u gasho ayna kasoo godo inay wax jeclaato I- siday u hanan weydaa inay ayna maxay ahayday dhalanba because of gabadhu si- dhan kastaba ay kaga timaado dhan kastaba ay kaga timaado dhan kastaba ay kaga timaado, way guulaysataa aakhirataanka laakiin yaa siinaya marka hore inay awooddeeda soo saartay marka xagga horaan laga sii haynaya marka hore aman noqonaynba waayo hore ugu sii socda barnaamijka En, adna adoo magacaaga ku bilaabaya maxaad ka aaminsanta بسم الله الرحمن الرحيم magacayga waa farxiis aadan waxaan ka waxaan aaminsanahay bulshadeena iyo jacaylka dad isla eegna maanta ee, waxaan nahay kolley marka bulshada soomaali marka la idhaahdo waa dad kusoo barbaaray miyi waa dad kusoo barbaaray noloshooda badankeeda reer guuraaskaha waa dad nolol adag lagu soo barbaariyey waa dad ee, maxaa la idhahdi doona nolosha baysigeeda ama waxyaaba muhiimka waayi jiray markaas sidaa la jiligeed ba inaan kolley dadka ee, bulshada kale ama wadamada kale ee adduunka ku nool inaan u gaari karin oo inaan jacaylka inaan qofka looma qiimeyn karo soomaali ama soomaalida ama dadka kale isma bardhigi karo nolosheenay ku xidhan tahayna ta kale jirtaana waa bulshadii oo ceeb u taqaanaba jacaylka haddii ceeb loo yaqaano marka horumar ma gaari karo waayahay aan hore uga sii socdo En, adima kula muuqata in ceeb loo yaqaano bulshada wax u ka carara laga carara ay tahay adoo magacaaga ku bilaabay aan anu waxaan aaminsanahay in aanay ka baqanayn laakiin ay dee adugu bodotinimo ay ka tahay oo ay aaminsan yihiin wax kasta imikoo kale tusaale markay soomaalida wax markay waxyaabaha ay aaminsan yihiin waxaa ugu horeeya dhaqanka dhaqankan wuxuu ku jiraa diinteenan dhaqankeena dhaqanka soomaali maaha dhaqan waa barbalemada ugu weyn ee haystaa ee jacayl wax laga cararana maaha jacaylku waa nolosheena ay ku dhisan tahay waxaan aaminsanahay qofka nolol jacayl ku jiro inuu nolol farxad ku nool yahay si kasta ay ahaataba jacaylka uu nolosha uu ku haysto inuu farxad dhib kasta ahaatay uu dareemayo talabaad waxaan aaminsanahay maadaamaan nahay islaam een, markaan hore qofka aad aragtay inaad ka heshay oo doonaysa nololna la wadaagto qofka ku qanciyey aad qofkii aad doonaysay nolosha inuu yahay laakiin jacaylku wuxuu yimaadaa bacda duur waayo adigana adoo magacaaga ku bilaabaya En, ma ku muuqata inuu yahay En, eh, duma- dumarkii oo kale aanay eh, qarsanayaan ama bulsha ahaan oo kale oo culays ku yahay dhibaato ku yahay oo wax laga baqaya ay tahay Um, salaamu calaykum magacayga waxaa la dhashay cabdilaahi um, waxaan u malaynayaa sababta ku kalifta xaweyaan cause horta dhaqankeena marka ugu horeysa sababay oo cause dhaqankeena waxa weyaan inaanad uh, waxyaalo badan muujisan inuu qofku isku kalsoonaan qofka yar baa lagu maxad abuuraya ta kale familiga qofku ka yimaaday baan jecel ka jirin kas waa ilmihii maarkaya marka uu korayo waalidkii is jecel oo kelmado wanaagsan iska odhanaya markasta waxay arkaya waalid iska soo horjeeda wax qarinaya markasta taasaa ku kaliftaan is odhan karaan ugu inay qarsadaan ta kale jecelku wuxuu yahay ma garanaya soomaalida marka jecel sheega wax kalumaysaa waranaya marka wax kale ay muxuu yahay markaa jacaylku waxa weeyaan horta jacaylku waa shay ballaaran waa wax xisiyo la dareemo marka goor waxa weeyaan em, jacaylku weyn ka ugu weyn jacayl waxa weeyaan ilaahay la jeclaado in qof baad jeclaan kartaa em, waalidkaad jeclaan kartaa faamigaaga qof aad gursaad jeclaan kartaa hadda intaad qof fudud iska mara iska jeclaan kartaa Een, waxa weeyaan jacaylku just inaad qof jeclaatid ka heshid amba siduu u dhaqmayo qofku amba siduu u hadlayo amba siduu u labsan yahay waxyaalo badan baa kalif kara inaad qofka jeclaatid laakiin dumarkii way qarsanayaanoo gabadhii iyadoo intaasoo muhiimadeed soo tilmaantay uu leeyahay ayaana haweenkii sheeganayn oo inta badan culays ku yahayo maxishoodkaa keenaya maxaa keenaya sababtu waxa weeyaan cause waxay aaminsan tahay jacaylkan waa ceeb micniha jacaylka ma garanaysa haddii ogaan lahayd baan malaynayaa in ilaahay la jeclaado rasuulka la jeclaado waxaas oo dhan ani waxaan maleynayaa haddii dadku diinta baran lahaayeen oo kale first timeka way garan lahaayeen wuxuu jacaylka yahay jacaylka waxay haystaan wax baadha moviska waxa lagu daawado kale bacdin waxay ka aaminsan yahay fikradda taasaa ka lifteynayna dadku jacaylku arkaan wax disgusting oo ku olxin waayahaye anigu een, jacaylka iminka problemada ugu badan faamilyadan haysta waxay een, iyagoo noloshoodii jacayl aan ku dhisnayn oo ninkiina uu de haddii isdhaahdo gabadha aad waad jecesha dareensiiso inay de adigu kugu xumaanaysaa oo kale wax kale aaminsan yahay gabadhana ay aaminsantahay wax kale anu waxaan aaminsanay qofka markuu jacaylkiisa bandhigo in qofkan kastana qof kastaba qalbigiisa qofkan kalena u furmayo uu jeclaanayo haddaanu jeclan xitaa haddii laga soo qaado ee, oo- tusaale oo kaleeto laakiin ragguna way qarsadaan iyaguna waxay idhahdaa gabadhaada dare- dareensiisin aad jeceshahay waxay u qaadanaysaa wax kale oo aad jecel- is adkee De- de waa problemada ugu weyn ee soomaalida ad adayg baa markaa raggina ku jira raggana ku jira dumarkana ku jira waxaan aaminsanahay marka haddii ilaa ay dhaqanka ay iska bedelayaan oo oo marka ay naxariis iyo kalgacayl meesha taalo noloshaasi waa nolol aad u qurux badan oo guulaysata dhinac walbaba oo ubadkeogina dee kalgacaylka arkayaan laakiin laba qof oo adag dhinac ciyaalkooga xitaa aanay ku guulaysan baa laga yaabaa waxay la doonayaan xitaa waay dee een, noloshoo kale een, de waalidkina ula joogaa een, raggina ad adayg baa ka muuqda baa laleeyahay iyo tahay inay bilaabaan horta fayrasiga waxaa muhiim ah anigu odhan lahaa aan bulshada amba dadka dhegaysanayaan kula talin lahaa inay akhriyaan bal siiradiina maxay sala alay slam akhriyin taasaa tusaale weyn ugu filan waayo waxaa dhacday in xitaa xataa waqti waxay heer gaadheen inay tart inay maxaa la dhahdaa ay baratamaan nabi maxamed sal slam iyo caaisha een, markii hore uu guursaday way baratameen waxaa dheer een, dheeraysay caaisha waayo way yarayd markii dambe haddana dhowr iyo toban sano kadib ayay baratameen isagaa ka dheereeyey deedna wuxuu ku yihi taatii hore u qaado halkaas ka garan kartaa nolosha bilaadanka ku jecel kaga jiro ama Marka- marka ayaa bilaabaya ee ka dhigaya noloshii macaankeedii iyo weliba quruxdeedii iyo jacaylkeedii dumarkaa bilaabaya miya Ee, waxaan odhan lahaa waxaa bilaabaya een, ragga gabadha hadday aragto inuu ninkeedu jecel yahay ama u muujinayo jacayl waxaa dhici karta in iyadana u muujisa laakiin isaga aad adkayn ba ku jirta bulshadu dhinaca kaga odhanaysa qaar saaxiibada waxay ka odhan karaan ha isku jilcin gabadha ha tusin inaad jeceshahay iyago ay doqonina ka aaminsan yihiin dadkeeni jacaylka iyada sidoo kale waxay isku arkaysa hadday ninkeedu tirahdo waan ku jeclay inay tahay qof daciifa oo hooseysa marka waa qalad ay ka aaminsan yihiin jacaylka dadku waxaaba u haystaan sidan filimaantan aynu daawanayno kale waxaa foosha xun ee laynu tusayoo kale laakiin maaha jacaylku waa wax laba qof isugu soo jiida oo waa dareen aad u ballaaran waa nolol aad u macaan hadday dareemi lahaayeen farxad bay ku wada noolaan lahaayeen ismana qabsadeen To- sidoo kale waxaa jira mushkilada ah inay faamiligeedii hooyadeed iyo aabbaheed baa inay arag hooyadeed aabbaheed magasa odaygii leh inay aragtayba markaas saasa kalifaysa inay istiraado dee qof kastaaba dhaqanka wuxuu ka qaataa oo rol mudar u ah qofkan ka horeeya ama qofku ku dayanayo hadday hooyadu muujin lahayd oo aabbaheed arki lahayd inantu way muujin lahayd inankuna sidaas leeg laakiin inagu ceeb bayn ka aaminsanay isagina is adkayn buu bidaya ina is adkayn bay bidaysa markaasaasa jacaylka nolosha kaga baxayaa way se lagu sheegaya marka adigoo kale ma samayn lahayd oo ama ma u sheegan lahayd ninkii oo kale oo, een, qaabka noocaasa ma u abuuri lahayd haa waan u sheeganayaa waayo maadaama doonaya nolol farxadle inaan ku noola- ku noolaado maxaa ii diidaya inaan jacaylkayga sheegto waan u sheegaya waan ku jecelay baan leeyahay isagana waxaan u sheegaya waxaan inaanu khalad ahayn markaas nolol wax ka bilaabmaa tusaale walba dee cidun buu ka bilaabmaa marka waxaan isku dayaya xitaa inuu tusaale dadka kale aanu- aynu nuuqano anagu oo ay nagu daydaan oo arkaan saan isku jecelnahay oonu u muujino marka een, jaarka iyo dadkii kale asxaabtii kale ay idhaahdaan iyaguna sida hebel iyo heblaayo haa saasoo kale la dhadana lagu daydo oon dadka tusaale u noqon sida inaguba eh, nabi maxamed caley salatu wasalam inuu ugu dayano oo aynu waxyaaba badano dadku weliba hadday eh, og- baran lahaayeen ama ay raaci lahayen dariiqadii nebiga caleyhi salaatu wasalaam wax badan wax badan ayaa bedelmi lahaa jacaylku inaanay ceyb ahayn bay ogaan lahaayeen waayo nabi maxamed caley salatu wasalam wuu jeclaa xaasaskiisa wuu la shaqayn jiray eh, wuu la ciyaari jiray si wanaagsan buu la dhaqan jiray wuu u sheekayn jiray waxaa la dhaha caasho wuxuu u ogolaan jiray inay ku ciyaarto wax ciyaalku ku ciyaaraan oo kale muxuu muujin jiray naxariis marka inaga naxariista waaba inaga dheer xitaa weji adag baa la iskula hadlay waa la istusay mararka qaar waxaa dhacaysa inay gabadha ninkeedu soo garaacdo oo ku tiraahdo ee, uu yidhaahdo waa tuma nooga maxay maxaad rabtay saasoo kale waa dhici karta marka waxaan dhihi lahaa naxariis ha la isku muujiyo sidoo kale waxaa la yidhahdaa nin dadkeena badutilmada kamid nin baa waxaa la yidhahdaa gurigiisa yimid gabadhiisa waa ku tira xabi mise naamad u halatay marka hadal dabacsanaanta xitaa qudheen waxaan la qaaday inuu waalid tahay dadkeena waay haddaan runta isu dhibo een, adigu ka wara ereyadaasoo kale isticmaalkeeda ma u sheegan lahayd adigo ma ka dhaadhicin lahayd oo ma samayn lahayd ha waayo waxaan ugu sheegan lahaa haddii aanan sheegan de aniga sida cilmi baadheriyo kale maan ku dalbaynay inaan sheegto waa muhiim oon anigu jacaylka muujiyo si qof walba qalbiga biniaadanku waa weel weelna qofkii wax ku shubtanba wax kasoo shubta marka inaan ku shubto anigu oon ku horeeyo waan jecelay oon isticmaalo wax kasta hab kasta oo aan ku hanan karo qalbigiisa Een, maxaa ka mid ah hababkaasi ay muhiimka tahay in lagu xananayo tusaale ahaan oo kale ee, dee, dhaqankii diintiinagoo eegayna qaabka ugu wanaagsan ee la samaynayo maxaa inta badan muhiima horta marka ugu horeysa horyaaraamee dee dhaqanka iyo diinta ka tallaabi mayno oo ma lihin anagu dhaqanka iyo diinta ha laga tallaabo laakiin wixii diintu ii ogoshahay aan isagana kusoo dee dabi karo ila waan soo dabayaa waan kusoo dabayaa
waayo shaymaan u dhiiba maxaa muhiim ay tahay in la isticmaalo amaba muhiim ee inta badan ficillah ee abuuri karaya ma wanaajin karaya in qoyska isjeclaadaan oo wanaagsanaadaan أم، waxaan malaynaya inay tahay ixtiraamka labada qof inay is ixtiraabaan konsata qofka ixtiraam sidoo kale qofkuu ku jeclaanaya In- ta ugu waa ixtiraamka talabaad waxaan odhan lahaa in dadku is saacidaan oo is caawiyaan konse ninka waxaa kastaa nimanka ragga oo iska maqan guriga oo joogin waxba eh, dan ka lahayn oo afaratan saac guriga ka maqan oo gabadha keligeed joogto bacdinkaasi ma keenaysa inay is jeclaadaan laakiin hadduu qofkii la joogo markasta wax la qabanayo isla kaftamaan waxaas waxay keentaa caadi ahaantaba in labada qof is jeclaan karaan hadduu la fahmi waayo oo kale tusaale ahaan oo kale ninkii oo kale ama haddii dhismihii iyadoo la dhisayo gabadha xaggeeda ka yimaado ninkii samayn waayo ama een, uu la fahmi waayo iyadoo laftarkaa taas maanay caqabad noqonayn marka hore waxaan aaminsanahay haddii taas ku dhacdo qofkii qofkiina uu guursaday nolol wadaagayaan waxaan aaminsanahay inuu isku daydo iyadu inay si- dee kalgacayl ka sameysato ay barto nolosha waxay tahay horta hore ee jacaylku wuxuu yahay fahamsiiso oo inay qalbigiisa kasirto inay cesha naxariis ku abuurto hadduu bedelmi waayo qofkii dee uu nolosha doonaysa inuu noqon waayo wuxuu dee waa inaad go-aan gaadhaa markaana oo go-aan noocnaad gaadhays marka qofkii haddana noolaan kari weydo een barab- een, eh, haddana noolaan kari weydo ma fiicna inaad dee is jiid aan ku jiida waa gacan daalis marka waa inaad wax iskaga tagtaa wanaagsan Maal-
qofku isku day inaad bedeli karto qofku isku day oo inta inta agla inta awoodo inaad bedeli karto kana dhigi karto sidaad adigu rabto adigoo dee wanaajinayana iskuna qalbigiisana ka- kasbanaya oo een, een, een, dhinac walbana ka caawinaya qofkii markaad naftaada siiso ood garab siiso ood wax kasta aad aad aad aad u horto hadduu qofkii isbedeli waayo dee wax weeyaan marka assalaamu calaykum waaye een, taama la samaynaya imanka oo kale qofkii maan la bedeli karin oo een, aan aan eh, wanaaggaa iyo jacaylkaa iyo maxubadaa gabadha u sheegatay u bandhigtay ee reerka lagu dhisayo maanay wax ka bedeli karin بسم الله الرحمن الرحيم way ka bedeli kartaa kow qofka haddaad ihtimaam siiso qofka bilaadanka haddaad ihtimaam siiso oo aan u arkay inaad agtaa agtiisa aad ka tahay muhiim kolley waan hubaa anugu shuur inay bedelmayo qofka ta kale wejiga uu furan haddaad kusoo dhaweyso farxad badan haddaad la qaybsato dhibaatadiisa iyo farxadiisa qofka haddii wax kasta oo dhibaatadiisa la yimaada aad wada xalisaan waan hubaa inay isbedeli waayo qofka gidaar maaha oo bilaadan waxbuu dareemaya laakiin xagga dareenka waxaa ku badan baa layidhi dumarka ay xagga dareenka raggu inta badan xuma dareema laakiin dumarka ku badan haddayna kolay bas ugu dareen badannahay waa inaan dadkana dee aynu qofkiina wa bedeli karnaa een, alaaba inta badan dee bulshadu wax kale ka aaminsantay jacaylkii oo kale mushkilad bay ka dareemaan een, cilmi bodhari oo kale oo u dhintay la yidhaahdo een, eh, ayay inta badan soomaalida tusaale usoo qaataan een, waxaa laga yaabaa in dad badan ka baqaanba ama ay yidhaahdaan dee mushkiladaasu leeyahay gabadhii oo kale inay qarsato ama ninkii oo kale isagoo qarsado tusaale ahaan oo kale een, baqashada noocaasi maana jirin ee dumarka oo kale ay baqanayaan oo kale oo ay isleeyihiin qofkii oo kale hadduu ku daawado ama uu ka hoos qaadi waayo oo kale culays ku keenayso Ee, way ku keeni kartaa Ee, laakiin haddana waa laga baxaa wax kastaba waa kalsoonida marka adkaysi baa la samaynaya wa- wax walba waa kalsooni wax kasta dad kalsooni ku wajahdo waad ka baxaysaa laakiin dad bila kalsoonitood baqasho dareemayso waxba kama baxaysid weligaana horumar ma gaadhaysid marka waxaan odhan karaa kalsooni iyo adayg ayaad waxaan ku samayn kartaa kuna hanan kartaa weliba adoo ku dhiiranaya dhagaxa waa la burburiyaa ciid buu noqdaa wax kastoo adag waa la sar waa laga hor waa laga gudbi karaa waxaan odhan karaa marka way hanan kartaa gabadhu iyadoo si kasta xitaa qofka haddaanu ku doonayn waad hanan kartaa ayaan odhan karaa way markaa een, furdus haddaan u dhiibo iminka tusaale ahaan oo kale dee waayihii nololeed baa la dhisayaa waalidiintii baa la noqonaya ubad baa la samaynayaa een, dabcan de qoyskii baa la wada dhisayaa een, labada qofna jacaylkii bay unkayaan ay samaynayaan een, haddiiba tusaale ahaan oo kale uu iman waayo oo kale ama qoyskaas oo kale tusaale aanu jecel jirin saamayn intee leeba ku yeelanaysaa qoyskii maadaama ad arrimaha qoyska baranaysaa Een, horta waxay ku keenaysaa dee haddii uu jacayl la waayo oon qoyskii dee horta waa ismi maayo leanna waxaan u dhismahayn qoys jacaylku waa qoyska burburkii haddii aanu jecel jirin oonay muwadada iyo raxmadii iyo naxariistii ilaahay sheegay aanay meesha ku jirin qoys ma jirayo saameyn weyn baana ku yeelanaysaa qoyskaa saameynta ku yeeshay reerkaa xumaadana wuxuu saameynayaa bulshadii oo dhan dadna bulshadii oo dhan ama deegaanka jaarka intaas wax ka bedelaya dadna midba mid siduu ugu sii fidayo ilmuhu iskuulka m- kuwa ugu tagaabuu isaguna sii baraya kan kale dadna saasoo bulshadu is wada waa laswada transfer gareynaya jacayl-laantaasa marka lagu weynaanaya ha ha
waayo haddaba see looga bixi karayaa oo kale tusaalahaan oo kale een, een, in wax wanaagsan yahay oo noloshii ka mid ah oo inta badan dhismaya see loo fahansiin karayaa bulshadii oo kale gabar ahaan sida ugu bandhigi lahayd oo fahansiin lahayd shayma Ehm, waxaan jeclay gabdhahan in waxbarashada kale waxbarashada ta ugu muhiimsan qofka wax lagu fahansiin karo laakiin qofka tuun waxba garanayno waxyaalo badan ku xirxidayin cause markii ka dhaqankiina wax kale wax moodo dadku aad bay arta kalunka shakhsiyaan dhaqanka ma jeclin yardawa socdo laakiin waxaan jeclay wixii kalba cusub maasha allah sida diinteena kale waa shay mar kasta wax kasta la socon kara qarni kasta laakiin sh- dhaqan kale waxaa malaynayaa shay dee dad waqti ay joogay yani ay samaysteen ay aaraadoodii iyo afkaartoodii oonu cilmina ku dhisnay laakiin wax oran kara waxa ugu weyn waxa weeye dadku inay diinta bartaan inay cilmiga kale la bartaan ay dadkan wax ka dhageystaan taasaan mulanaya waxbarashada waa ta ugu weyn lagaga bixi karo Um, bas cilmi maxay jacaylku waxay yahay bay garanayaan markaas dee wax bartaan dadka iminka nolosha kale tiknolojiyadii iyo weliba waxaa la galay een, xilli casri ah la yidhaha inta badan haddii aaladda tiknolojiyada la isticmaalayo dadka qaar baa sugaan adeegsada dadka qaar baa adeegsada een, social media waxaa la yidhaahdo een, ma jiraan farsamooyin kale oo inta badan wanaagsan oo lagu kobcin karaya
anigu waxaan aaminsanahay aaladahan iyo technologigan sheegayso inay adu dadka horta hore soomaalida badankeenu waxay aaminsan yihiin jacayl afka ah uun ah khayaali wax laga yaaba imka laba- inuu inantii labaatan inay sagaal message u dirayso ninkiina sidoo kale oo jacayl aan jirno laakiin inta afka ah uun heesiyahan ku jira mida la isku dirayo marka intaa ma aaminsanayn anigu waxaan aaminsan- taas waxaan aaminsanahay waxaan hore inuu kale helitaan yahay jacaylka dhabta waa marka guurka kadib u yimaado oo labada qof isguursadaan ee nolol wadaagaan waayo tusaalahaan oo kale de kaa beenta ama khiyaaliga ah waay- waayahay inta lagu idhaa khiyaaliga ah tusaalahaan oo kale inta waayahay lagu idhaa aan hirgelaynin iminka lasoo tilmaamo oo kale saydku kale ogaanaysaa marka jas waxaa ku ogaanaysaa horta waa tan nolosha dadka ma ogaan karta bilaadanka ah oo jas waa tan leedahay kadib qof kasta oo aad iminka aad ka hesho oo doonaysa inaad nolol la wadaagto marka hore salaad ka tukato oo ay ilaahay baa ogan aad calaf isku leedihiin then haddii aad calaf isku ilaahay isku qorayna dee wakaa wadanka is helay haddii kaletana qorta qofka xumaantiisana isma qariso oo ay qofka xoraa loo ilaysa maa lagu mamaaday inaan maalin ku baran wada weligaan barti
saydku ogaanaysaa haddaan ku dhibaabay waxaad ka ogaanaysaa qofkan waxaad ogaan kartaa las- waxaad ogaan kartaa qofkan meesha bal hadafka iyo nolosha hadafkan waxaad weydiinaysaa maxaad hadaf iga leedahay aniga waana weydiisaa hadafka marka uu kaa leeyahay hadduu yahay dee miduu reerka u dhisanayo uu guur uu kaa damacsan yahay waa wiilkan waa sax haddii ilaahay qoraalkiisa dee ilaahay qoray way socon haddii kalena waxaad ogaan kartaa inuu qof dee iska malaawaala yahay oo aan rajo ku noolaan dee waxba aan ka soconin marka laba su-aashaas ma weydiin karta wuu ka kala baxaya marka labada qof way gabagabada haddaan idin dhiibo eraya laba een, maxaad eh, fariin ahaan ama een, erey ahaan aad odhanaysaan haweenkayda lamid ah ama inta badan qarsanaya ama dhibka u arka ama fikirka qaldan ka aaminsan haddaan halka soo bilaabo بسم الله waxaan oran lahaa in dadku horta diinta ugu horeen ha bartaan dumarku waxbarashada ha ku dadaalaan markaan diinta barano wax barano waxaan ogaanayna waxa inaanu ceeb ahayn inuu bulshada u fiican yahay inaan wax badan ka bedeli karno noloshuna waa gabadha qoysku waxay ku xidhan tahay gabadha waayo hooyada iyadaa ubadkii haysa iyadaa soo barbaarinaysa in han kasto meel mara hooya een, soo barbaarisay oo halkaa gaadhisay wixii hooyada kusoo tarbiyadisay buu haystaa wixii hooyada hadday waxba ilmihii bari weydo wuxuu bulshada suuqa ka qaatay unbaa ku dhegsanaanaya marka waxaa leenahay hooyooyinku diinta ha bartaan waxbarashada hablaha hala baro ha lagu dadaalo jacaylku naceeb maayo ha lagu dhiirido haye magacaygu waa farduus Een, waxaan odhan lahaa waxaynu kaga baxaynaa bulshadeena inay ay si- waxaa dhibaatooyinka aynu kasoo hadalay oo dhan siday uga badbaado Een, waa inay diinta bartaan wax bartaan marka ay wax bartaan oo is awoodooda isticmaalaan ilaahay geliyey aana wax yaroo kooban ku qancin meel yaro hoose oo gaaban diinta ha bartaan dabeedna diinta markay bartaan wax kastaaba wuu furfurmaya waayo diintu iyadaa la tallaabsanaysaa maalin kastaba afar boqoloo sano ka hor ilaa hadda casriga maanta iyo taa way la tallaabsanaysaa tiknolojiyadu laakiin waa beenta jacaylka waaya anarooga sii socdo badiyaaye bismillaah magaciga farax waxaan odhan lahaa anigu dadka waxaan odhan lahaa horta bal kuwa guriga le iyaga waxaan odhan lahaa u samra haddii xitaa oo ka samaysta jacaylka dumar oo weliba ninka gacanta ku hayay waa sidaad qofka tiraahdo unbuu noqonaya ragga waayo ragga waxaa la yidhaha dhallaan dhalla sida dhallaanka loo ilaaliyo qofka u ilaaliyo inbuu qofka inbuu noqonaya tan kale ee kale hablaha odhan lahaana waxa weeye iska marka ugu horeysa sidaad u dooranaysaan iska ilaali qofkan waa inaad kala ogaataa maxaad ku dooranaysaa marka hore waa la isweydiisaa muxuu hadaf leeyahay sidee sideebu adigu agtiisa maxaad ka tahay waa inaad ogaataa labadaa haddaad ogaateen wallahi inaanad waad ku insha allah waad ku guulaysanaysaa waan ku waca sidaad una aragtaa gabagabada erey hore magacayga waa khadra waxaan oran lahaa een, marka hore waxbarta oo markii dadku wax bartaan oo dadku oo dadku wax fahmi qofku wax fahmaya uu noqdo waxaan umalayn- waxaan aaminsanahay inay isfahmi karaan ad adeegana hal iska daayo oo tajleec iyo naxariis ma gurya nolosha ku dhisan tahay haye shayma aniga shayba waxaan odhan lahaa maxay dumarka isku kalsoonaada marka ugu horeysa naftiini qadari waxaa tidiin gartaa kosmad kasta waxaan odhan dumar baan ahay gabadh baan ahay micnaheedu wuxuu muxuu- gabadh baa tahay gabadh baa tahay ilahay wuxuu ku abuuray inaad wax qabatid yani inaad bulshadaada wax u qabatid naftaada wax u qabatid inaad bulshada wax u qabatid inaad em, qof faa'iidana noqotid maaha qof iska noqdun kal xayawaan oo kale ilahay kuma abuuray ilahay micnuhu ku abuuray micnuhu ku abuuray waa inaad fahantid taasaan la yeelo aad baad umahadsantihiin ee dhegaystayaal waxaan ku sugnaa islamarkaanaan barnaamijkan falanqaynta ee madasha dhallinyarada aynu kaga qayb qaadanaynay aynu ku qabanaynay islamarkaanaan goobtayadaa ku falanqaynaynay een xubno ka mid ah arday dhallinyaro oo ka mid ah een ardayda wax ka barata dugsiga qoyskaab ee magaalada hargeysa islamarkaana mowduuca haweenka ee jacaylka iyo weliba hanaanka qoyska een lagu kobcin karo ka qayb qaadanayay aad baad umahadsantihiin
aad iyo aad umaadsan yahay cabdixakiim maxamuud shuruuc oo barnaamijkaas nala socodsiinayay halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a washington haatanna waa dhinacii sportska iyo jamaal axmed cusmaan
haddii aynu ka horreyno dalka ingiriiska kulmo ka tirsan horyaalka ayaa la ciyaari doona kulanka xiisaha badan ee goordhow dhici doona waxa uu yahay naadiyada manchester city iyo laser city ee horyaalka koowaad iyo labaad ku kala jira agagada itihad stadium ku wada ciyaari doona iyadoo aston villa iyo norwich cityna ay wada ballansan yihiin sunderland iyo liverpool ayaa wada dheeli doona newcastle united iyo west bromwich albion ayaa wada ciyaari doona stark iyo everton ayaa ballansan sidoo kale swansea city iyo crystal palace ayaa dheeli doona watford waxay u socdaali doontaa tottenham hotspur southampton iyo west ham united ayaa ballansan horyaalka manchester city kaalinta labaad oo ku jirto waxa oo ay la ciyaari doonta naadiga leicester city ayaa waxaa hogaaminaya naadiga leicester city oo iska leh konton dhibcood manchester cityna waxay leedahay afartan iyo toddoba dhibcood haddii manchester city ay badiso waxay ku dhibco noqon doontaa leicester city haddii leicester ay badisana waxay sii wadan doontaa horyaalka inay sii hogaamiso dalka talyaaniga haddii aynu eegnana laba kulan ayaa ka dhici doona naadiga bolonya ayaa la ciyaari doonta fiorentina genoa iyo lazia ayaa sidoo kale ballansan iyadoo dalka spainna kulamo ka tirsan horyaalka la ciyaari doono laakiin haddii aynu eegno dhanka iyo dalka talyaaniga naadiga kubadda cagta napoli ayaa hogaaminaysa saddex konton dhibcood iskale horyaalka dalkaasi spain atletico madrid iyo eber ayaa wada ballansan rayo vecano iyo Las- las palmas ayaa dheli doona villarreal iyo atletico bilbao sporting giqoni deportivo la caranya dhegeystayaal xubinta ciyaaraha waa nagadka aad iyo aad buu mahadsan yahay jamaal oo nala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha halkaad ka dhegaysanayseena waa barnaamijkii madasha waa barnaamijkii dhallinyarada maanta ee idaacadda v o idinkaga imanaya magaalada washington haatana dhinacii kaalmaha sugaanta waa heestii barashadii cidlowday way cidlowday marka waxay noo haysa fanaanada qaali ladan
inkastoo oon ku cashaqay ragaka calmadadii andigayga ka rabay ceshina wadaagni inkastoo oon ku cashaqay ragaka calmadadii andigayga ka rabay ceshina wadaagni ruuxan caaqilku
heestaasi fanaanada qaali ladan ayaa u dambeysay idaacadeydii duhurnimo ee dhallinyarada maanta intaynu afarta mar dambe kulmi doono anigo maxamed cabdi jamaal axmed cusmaan iyo dhammaan saaxiibada v o idinka tegay sidaas iyo door wanaagsan nasiiba lagu caanamaala ciishadaad arkayse ruuxan caaqilku qorin mana lama cawayside cawa iyo nasiiba cawa iyo nasiiba lagu caanamaala ciishadaad arkayse
This program has come to you from the Voice of America, Washington.